bismillahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti xiisale akhyaartana dhegaysanaysay ku soo dhowaada barnaamijkii caawo iyo daljir kow iyo tobanka bisha januari sannada labada kun iyo toddobiyo tobanka qodobadaan idinku haya barnaamijka caawa iyo daljirna waxaa ka mid a warbixin la xidhiirta doorashadii guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ee maanta ka dhacday magaalada muqdisho ee uu ku guulaystay maxamed sheekh cismaan jawaari afhayeenka maamulka gobolka banaadir oo ka hadlaya habka ay u sugeen amniga gobolka banaadir oo ay ka socoto doorashada hoggaanka baarlamaanka ee soomaaliya booliiska gobolka bari oo sheegaya inay gacanta ku dhigeen nin maanta dad ku dilay bartamaha magaalada boosaaso siyaasi xilal kala duwan ka soo qabtay maamulka puntland oo falanqaynaya saddex sano kadib waxa uu qabsoomay maamulka puntland xilli xaflad arrintaasi la xidhiirta ee caawa ka socoto magaalada tan boosaaso xildhibaan ka tirsan maamulka hirshabeelle oo eedayn kulul u jeediyey madaxweynaha maamulkaas oo uu sheegay inuu shaqadiisii gudan la'yahay mid ka mid a siyaasiyiinta maamulka galmudug oo soo dhoweeyey go'aankii ay baarlamaanka maamulkaas kalsoonidii ugala noqdeen madaxweyne cabdikariin xuseen guuleed qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku hayaa barnaamijka caawiya daljir anigoo tolmaana ayaa idinla socodsiinaya waxaana barnaamijku idinka imaanayaa stuudiyaha daljir ee magaalada boosaaso waxaadna nagala socotaan dhammaan deegaanada puntland kuwa galmudug beriga etoobiya qayba ka mida somalilan xeebaha koonfureed ee yeman iyo barta internetka radio daljir dot com gudogale ee maanta magaalada muqdisho waxaa lagu doortay guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka soomaaliya ee afarta sano ee soo socda waxaana xilkaas mar labaad ku guulaystay guddoomiyihii xilku ka dhammaaday maxamed sheekh cusmaan jawaari warbixin arrintaas la xidhiirtana waxaa inoo diyaariyey maxamuud cabdi ibraahim
xildhibaan maxamed sheekh cusmaan jawaari xildhibaan maxamed sheekh cusmaan jawaari xildhibaan cabdirashiid maxamed xidig doorashadan oo ku dhacday jabi nabadgelya ayaa waxaa ku loolamay afar musharax oo kala ah brofesor maxamed sheekh cismaan jawaari cabdirashiid maxamed xidig cabdifataax ibraahim geesey iyo idris aadan dhakhtar guddoomiyaha kumeel gaarka ee baarlamaanka soomaaliya cismaan cilmi boqorre ayaa kadib markii ay soo dhammaatay tilinta codadka wareegii koowaad waxa uu sheegay in doorashada uu ku guulaystay brofesor maxamed sheekh cismaan jawaari oo afartii sano ee lasoo dhaafay jagadan soo hayay tirada codaysay waxa weeye laba boqol konton iyo sagaal laba cod way xumaadeen idris daktar wuxuu helay laba cod geesay wuxuu helay toddoba iyo toban cod xidig wuxuu helay sagaashan iyo toddoba cod jawaari maxamed sheekh cismaan jawaari wuxuu helay boqol afartan iyo kow cod sidaa daraaddeed guddoomiyaha cusub ee golaha shacbiga maxamed cismaan jawaari weye saacaddaa laga bilaabo asigaa guddoomiyaha guddoomiyaha la doortay ee golaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari oo guushiisa kadib la hadlay xubnaha golaha shacabka ayaa waxa uu sheegay in guusha uu gaaray aanay ahayn mid shaksi ah balse ay tahay mid u soo hoyatay dhammaan shacabka soomaaliyeed ma jiro maanta qof guulaystay ama qof guulaystay waxaa guulaystay shacbiga soomaaliyeed waxaa guulaystay golaha shacbiga soomaaliyeed arrinta oo doorashada guddoomiyaha looga dhigay qarsooni xikmadda ku jirta waxa weeyaan in uusan ogeyn cid u odaystay cid ka odaysay saa daraaddeed saarnaa u ballan qaaday waxaan ballan qaadayaa inaan si saxraxaad ah ku hogaamiyo howlaha howlaha golaha iyadoo aan dhammaan isku rayin garanayno dhanka kale cabdirashiid maxamed xidig oo isagu kula tartamaya guddoomiyaha la doortay jawaari xilkan ayaa isna dhankiisa aqbalay natiijada doorashada waxaan rabaa xildhibaanada saaxiibada ee taageerayaashayda meel kastoo ay joogaan inay isku tuubnaadaan midoobaan xildhibaanadoo dhan waddankana ay isbedel macnole ka sameeyaan macno ma samaynayso in la codeeyo oo meesha in la joogo jawaani waa u hambalyeynaynaa oo guddoomiyaheena golaha shacabka afartan samay soo socotaa hadii aan la yidhaahdo kuraasta dalku waa badan tahay waxaana rajaynaynaa in isbeddelkaasi saameeyo dalka gudihiisa iyo kuraasta qaranka qaababkeeda kala duwan mar labaad iyo mar saddexaad waa hambeeleynayaa waa ku faraxsanahay waa ku kalsoonahay waxaan ku kalsoonahay inaan u tartamay guddoonka baarlamaanka waxaan ku kalsoonahay inaan iska wacnala keenay laakiin qofun baa guulaysan lahaa saxibkaa ku guulaystay oo hambalyeynaya xildhibaanada qaranka ee halkii isugu yimid waxay matalayaan shacabka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeedna wuxuu inaga sugayaa isbedel haddii aynu taagnaano meeshii aynu taagnay oo aynu taagnaan jirno oo ku noqnoqono waxay noqonaysaa in aynan waxba soo kordhinin xildhibaanada cusubna ay xildhibaano kale kuraasta ka kacsadeen kuwii kalena ay meeshooda fadhiyaan waxaan u soo jeedinayaa mar labaadna ku celinayaa waxaan hormuud ka ahay xubnaha isbedel doonka doonaya in lagu sameeyo siyaasadda qaranka soomaaliyeed waana hambalyeynayaa guddoomiye jawaari waxaan ka codsanayaa mudane guddoomiye guddoomiyaha iyagabaa tahay waa ku dooranay dhammaantaya waa ku dooranay xaruntan horaan u sheegay waa xaruntii xilkii kumeel gaarka lagu bilaabay laba kun iyo sagaal markii madaxweyne sheekh shariif lagu soo doortay jabuuti waana baarkinkii baabuurta lagu xaraysan jiray xilligii dowladdii gacanta
haddaba waa kuma brofesor maxamed sheekh cismaan jawaari jawaari ayaa noqonaya xildhibaankii ugu horreeyey ee laba jeer oo isku xigta noqda guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya iyadoo sanadkii labada kun iyo labaiyo tobankii bishii agosto sidan oo kale uu u guulaystay doorashadii xilligaasi dhacday waxa uu toddobadii bishii disembar ee sanadkii kun sagaal boqol shan iyo afartankii uu ku dhashay degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose dhinaca tacliinta sare waxa uu sanadka markuu ahaa kun sagaal boqol labaiyo siddeetankii uu ka qalanjabiyey kuliyadda qaanuunka ee jaamacaddii ummadda soomaaliyeed isagoo xilligaasi ka horna qaatay shahaado macalinnimo oo luuqadda ingiliishka iyo dhibnoomaha sharciga islaamka ah dhinaca shaqada waxa uu xilal kala duwan uu ka soo qabtay dowladdii militariga ee soomaaliya isagoo agaasimo guud xoghayo joogtaa iyo wasiirba ka soo noqday wasaaradda dhowra waxa uu soo noqday wasiirkii wasaaradda gaadiidka dhulka iyo cirka weliba wasaaradda shaqada shaqaalaha iyo arrimaha bulshada dhinaca kale waxa uu sanadkii kun sagaal boqol iyo toddobaatankii uu guddoomiye ka soo noqday koox diyaarisay sharciga shaqada ee dalka soomaaliya sharcigan oo looga gon lahaa dib u habeynta meelaynta shaqaalaha iyo qiimeynta xirfadleyda guddigan waxa uu xeerka sharciga shaqaalaha soomaaliya uu waafajiyey xuquuqda shaqaalaha ee caalamiga ah maxamed sheekh cismaan jawaari waxa uu sidoo kale shaqooyin kale oo dhinaca arrimaha bulshada uu ka qabtay dalka norway oo uu ku noolaa intii burburka dalka soomaaliya uu ku jiray dhinaca dastuur samaynta soomaaliya waxa uu bishii mey ee sanadkii labada kun iyo sideedii ilaa iyo bishii disembar ee sanadkii labada kun iyo tobankii uu la taliyo oo dhinaca dastuur samaynta u ahaa xafiiska siyaasadda qaramada midoobe ee soomaaliya iyo weliba hay-adda u n d b waxaa intaa kadib uu noqday guddoomiyaha guddiga khubarada dastuurka dib u eegis ku sameynayay qabyo qoraalka dastuurka iyo weliba diyaarinta dastuurka si loo ansixiyo maxamed sheekh cismaan jawaari waxa uu ku hadlaa luuqadaha soomaaliga carabiga ingilishka talyaaniga iyo luuqadda norway isagoona kadib burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya ku noolaa waddanka norway waxaa sidoo kale sanadkii labada kun iyo labaiyo tobankii uu ku guulaystay xilka guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya iyana la tartamay ilaa iyo afar musharax walow markii dambe uu isagu uu jagadaasi ku guulaystay waxaana tani ay noqonaysaa markii labaad uu si rasmi a ugu guulaysto doorashada jagada guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya
maalinta berita ahna waxaa lagu wadaa magaalada muqdisho in lagu doorto ku-xigeenada afhayeenka baarlamanka ee maanta la doortay waa ku-xigeenka koowaad iyo kan labaad haddaba afhayeenka maamulka gobolka banaadir ayaa waxa uu ka hadlayaa sida ay u sugeen amniga gobolka banaadir oo maanta iyo beriba ay doorashooyin ka socdaan cabdifataax cumar xalane wuxuu u warramay faadumo abuukar
waad maga mahadsan tahay cadowgu sida faadumo war u raadinayso oo niyuuska uga maqan yahay bay dilka uga maqan yahay marka taas taas weeyaan iyadoo amniga sadarata loo adkeynayay qarxinayeen waa sax haddana de weli waxaan aaminsannahay in la dagaalankooduna sax yahay in la iska ilaaliya sax tahay in laga hortaga ay sax tahay shalay waa kuwa meelaha cillaha inta miinada dhiga aynu ka qabanayna inta awood u waayeen inay goobay ugu talagaleen gaarsiiyaan maantana sidoo kale baanu xirxiraynay uka qabanaynay marka insha allah waxaan rabnaa cadowguna dee dhibaateyn ma daynayaan annaguna dee shaqada iyo inaan horumar magaalada ka samayno oo dowladooyin halaal ay ka dhacaan aan bataynayno marka hawshu way soconaysaa cadowgana waa layska dhicinaya wuu lugayn karaa wuu socon karaa sifaha uu rabo wuu ku gaari karaa laakiin waxaan rabnaa ilaa xaji ma inaynu ku dadaalno shacabkuna shaqaystaan duulaadkooda aadaan danahooda gaarkaa qabsadaan annaguna nisdooranno oo shaqada doorashaduna socoto oo guddoonka la doorto oo ku-xigeenada la doorto oo madaxweynaha jamhuuriyaddana ugu dambaynta la doorto ayuu baan rabnaa haddii toban maalmood oo la oo waddanka la samata bixinayo oo waddanka hoggaan loo samaynayo waddo lagaa xidhaaye faadmaay wax dhibaata ay leedahay walaal malehan waxaan rabnaa qof walba oo soomaaliya inuu sabro u dulqaato waxyaabaha dhacaya u dulqaato meeshaan u soconno iyo meeshaan ka nimid iyo shaqada aynu qabanayno ku dhimriyay ciidanka waddada taagan habeen iyo maalin ee baahan ee waxa weeye raba inay amniga iyo cadowga isku dhigaan raba inay dulqaataan ooy u sabraan inay maalin shaqada ka joogaan ooy maalin tacliimta ka joogaan waxnu iskulahaadeen leedahay haweeraasi ma jirto waxaan rabnaa in lasdoo in laisdoortana waa rabnaa in la shaqaysana waa rabnaa waanu isku dhex wadayna insha allah waa tahay dhowr qarax baa magaalada muqdisho ka dhacay amniga qaybta ugu weyn gobolka banaadir sidaan la soconaba baa mas-uuliyaddii kale marka ma jiraan dad loo soo qaqabtay iyo tallaabo la qaaday oo dhinaca amniga ah
ha hayo boqolkiiba boqol kuwii qarxay ee maalin dhaweedyo n d b da gaarigooda ku xidhay sagaal qofood baa u xidhan iyo garaashkii ay ka soo direen kuwii ku qarxay dekeda horteeda ninkii gaariga waday baynu haynaa oo gacanta ka haynaa kii ku qarxay barxadda la yidhaahdo ama goobta la yidhaahdo waa beri la yidhaahdo maalinkii gaariga waday iyo garaashkii baynu haynaa adaa waxaasoo dhan wax la hayo weeyaan waxa baxsadaahay waa yar yihiin waxa baxsadaahay waa nin waa nin waa nin isdila oo naftiisa dila oo asagu marka horeba iska dhinta mooyaane ciidankan ay qarax dhigtahay baxsa tahay waa dhib iyo qaliil wayna yar tahay marka waa wadaynaade hawshana way soconaysaa al-shabaab waxay sheegeen inta doorashada socoto in ay beegsanayaan halka ay ka dhacayso doorashada feejignaan intee la eg ayaa hadda idinkaga diyaarsan boqolkiiba saddex boqol faadimo boqolkiiba saddex boqol habaya dhaakaarane oo saqiira soo dirdirine oo ilmo yaryar inta miina kusoo xidhaan soo dirine kuwa waaweyn ee dhahaya annaga waddanka amiiro ka ah ha yimaadaano hay farxiyaano cali dheera ha soo baxo axmed diiriya ha soo baxo roortaan aragno iyagoo holcaya aynu maalin aragno cali dheeroo maanta qarxay ilaa aan ka aragno cali dheeroo qarxaya amiiradii iyo wada holcaya ilaynu ka aragno adeer waxaa sax maaha been iyo barobadaan iyo khayaana iyo xaaraan bay adeer sheegayaan ilmo yararay soo dirayaan ay saddex boqol oo kun soo siiyaan oo sumeeyaan oo caqliga saxdaan bay miina kusoo xidhayaan ay gawaari usoo buuxinayaan waxaasoo dadeer waynu ogaanay waxaan rabnaa annagu haddii dagaalka ay sheegayaan cadowgu dhab ka tahay kaalaya adinku holcaaha la yidhaahdo haka qarxaano cali dheeraha iska qarxo waxa weeye aan aragno iyagoo oo oo miina ku xidhan tahay arko marka dadeer waxaa been iyo baksi iyo nijaastay ka hadlayaan marka cadowga waa laga adkaan duulahuna way soconayaan waddankuna waa laisku dooranayaa hadday qarxaanna dee waa danahooda ha ka qarxaano inta qarqarxaan baan arki jirna iyagoo meel adkiyayaalla waxba dhibaato gaarsiisa umada gaarsiinin guriga guriga ay dumiyaanna waan dhisaynaa afkay dhaawacaanna waynu daweynaynaa in muskila kugu haynin waddanka waa laisku dooranayaa cadowgana waa la jirayaa faadum waana maqan waa tahay ugu dambeynta shacabka maxaad ugu baaqaysaa
shacabka u sabra wadooyinka haddii lagaa celiyo dib isaga noqo haddaad maanta ganacsan weydo berri baad ganacsan haddaad maanta iskoolka aadi weyso berri baad aadaysaa ogolaaw in lagu adeego ogolaaw in waddanka madax loo sameeyo ogolaaw waddanka in la samata bixiyo ogolaaw inuu kala guur ku dhammaado ogolaaw in guddoon baarlamaan la helo in ku-xogeen la helo in madaxweyne la helo in ra-iisul wasaare la helo dhammaantood danta dalka ah ku jirta iyo taada intaba marka maalin iyo laba iyo saddex maalin ee ee dhafaha lagaa ceshiyo sabir iyo dulqaad bay u baahan tahay ha loo dulqaato waana insha allahuna wadooyinka laydinkugu talagalay inaad martaan ee waddada wadnaha iyo waddada warshadaa iyo waddada baar wax iyo balaadkii marta ee dhammaantood magaalada dhaxweynkooda u furana mara oo isticmaala oo meesha laydinkugu talagalay laamiga markaa mugarama ka isticmaala oo ka gooya oo dulqaata oo u dhimriya oo cadowga hoobiyaha tuuraya ee wax dilaya iyo kuwa holcaya ee idin saamayna ka dida in doorashada socotaan isku dulqaata baan leenahay war marka afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifitaax cumar xalane oo faadumo abuukar u warramayey magaalada tan boosaasana maanta nin hubaysan ayaa dad ku dilay kuwo kalena dhaawacay waxaana dhacdadaas kadib howlgal ay booliisku sameeyeen ay ku sheegeen in ay ninkii dilkaasi fuliyey ay soo qabteen taliyaha qaybta booliiska ee gobolka bari cabdixakiin xuseen yuusuf ayaa sida falkaasi u dhacay iyo sida ay ninkaas u qabteenba wuxuu iga warramay caawa isagoo jooga magaalada tan boosaaso bismillahi raxmaan iraxiim waxaan salaamayaa redio beltir aad waxaan ugu xabaartooda hargebsanahay dadweynaha waxaan ka rajeynaya inay iga raali noqon doonaan hadday codkeyga raali waayaan marka ugu horeysa maanta shil baa dhahay shilkaasina wuxuu ahaa meel m c h ka waqda ka dambeeya meherad ku taalla ayaa laba nin xabad lala dhacay nina waa dhintay nina waa dhaawacmay kan dhintay allaha u naxariisto kan dhaawacmayna allaha u boogadhayo markaan arrintaas maqalana waanu ka howlgallay ilaahay fadligiis iyo dadweynaha oo aanu maaragtay xiriir badan leenahay oo nala sameeyey wada shaqeyn waxaanu ku guulaysanay inaanu soo qabano intii dalkaa geystay oo gacanta dawladda hadda ku jirno ciidamada amniga waxaan maqalnay inuu aanooyin iyo waxa ku saabsanaama sidaas ba annaga hadda qoraal weli kuma hayno noomana tiran laakiin waxaanu haynaa ninkaas inuu dadkaas labada nin dilay nina dhaawacday ninana wixii waana haynaa wixii kasoo baxana dibbaan ka sheegi doonaa haddii allayno suudinkana waa la afriya isagana hadda gacanta dawladda ku haysaa ciidamada amniga dadweynaha waxaanu ka codsanaynaa sharafta waxa weeye waxaa tiin indhihii iyo araggii iyo gacmihii iyo afkii iyo qalbigii ciidamada ciidamada waxa weye percentage yar bay ka yihiin dalka marka dadweynaha loo eego sidaa daraaddeed waxaanu codsanaynaa inay si qurux badan uga shaqeeyaan ciidamada oo iyaga danna u ah amnigooda dan ugu jido sharaftooda iyo amnigoodana ay ku jido annaguna waxa weeye wixii naga dhiman waa yaarini doonaa insha allah taliyaha qaybta booliiska ee gobolka bari oo goor dhoweyd khadka telefoonka igu warramayey barnaamijku waa caawiya daljir ismaaciil shiro jaamac oo lagu naanayso buraale oo xileel kala duwan ka soo qabtay maamulka puntland ayaa waxa uu ka hadlay aragtidiisa la xidhiirtaa waxa maamulka puntland ee uu madaxweynaha ka yahay madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas u qabsoomay saddexdii sano ee lasoo dhaafay iyadoo xaflad arrintaasi la xidhiirtana ay caawa ka socoto magaalada tan boosaaso waxaana buraale waraysigan uu kaga hadlayaa waxyaabo kala duwan oo maamulka puntland la xidhiidha wuxuuna u warramay xasan haykal maamul baa puntland ka jiray intaan cabdiweli u imaan maamulkii hadduu ka jiray oo xilkii wag la galay oo cabdiweli uu la wareegay hogaamiyihii dalka puntland markaa noqon cabdiweli waxa aanu ka dareen oo uu noo sheegay oo aan action ahaan uga dareen in uu la yimi aragti tii hore ka dhedisan oo maamulka puntland uu ku socday taasoo sal uga dhigayay in shacabka puntland ay u baahan yihiin wada hadal isfagaarin tala ka qaadasho ixgelidda wada shaqayn furfurnaan yacni is-araga joogta ah kadibna wixii markaa loo qaban karo iyo wixii talo kasoo jeedaan wixii markaa maamul barnaamij ah oo dowladdu ay wado ay ka wada shaqayn karaan marka kow qabso arrintaa cabdiwel waa loola yimi haddii marka cabdiwel la yimi waa xasuusan ka daano xilliguu xilka qabtay wuxuu toos u bilaabay in uu ku dhawaaqo ama aan ku dhawaaqyaan ama daah furo in madaxtooyadii ay noqoto liif dadka lagu qoro nin allaa ninkii shaqalo soo xadiya uu u yeero dhegeysto raigooda uu dhegeysto si uu halkaa qofkaas ra'yigiisa iyo aragtiisa u qaato waa arrin weyn oo waxqabad oo qiimo badan leh أول ما جري جديد وديه طبعا كبر ها يا عبد الله يسمسير ها كيف ها يعني واسطة إيو دنقار إيو استسا صعدة يعني ما جرين إن أردت ده وحنا كلفش ما شاها عبد الولي برنامج كجري أيا وحوة طبقا وحي أباهيه رحقل حرية له أردت ده كذب كان وحي كسواب حنا ولا شقين كيالتان هل كهدي مريشي متضرب بعد دول قصة قابلة متضرب بدجانب بغن مري فرحدي iyo barnaamijkiisiisa uu dhexda kaga jira xaqiiqdu waxay tahay cabdeli waxa uu soo baxay in shacabkii puntland uu arkaayey inay u baahan yihiin cid wax la qabato oo dhex gasha in uu ka arkay in shaqsi shaqs qaabiil qaabiil keliya ay wax u doonayaan oo aan yan ka fekerin danta guud waxay tahay oo waxaa kamid ah waxyaalaha qaybtood constitutionadii dalka dad kamida ayaa jebiyey hadday jebiyeen ficil kastoo haddii dana laga qaado qabiilkii ama aqoon-yahankii ama siyaasigii reerkaa ninkaas ka dhashay meesha uu ku kici lahaa ama oran lahaa constitutionka xajibin wuxuu cabdiweli si toosa u dirsay oo u arkay in dada kanu ay kala weyn tahay qaabiilnimada dowladnimada waxay tahay halkaa marka waxaan raacinayaa wax kaa dhacay aan dareenkayga aan ku badbaado calooshiisa wax ku jira aan kaga badbaado waxa usoo baxay weedii dhaqameyd oo hore mid ka gedisan baa calooshiis ku dhaartay oo ah dada kalena inay wada shaqayn dowladnimo inoo baahane inin walba reer walba inin kasta dantiisa u ilaashanayo kow wadka taas waa waxay ahayd waxyaalaha oo waxaa kamid ah waxyaalo cabdulla hor istaagay oo aan dareemayn anaga dowladda ka warhayaan lahayn waxaa la yidhaha guruulis aarinjaano rooxaan oo noocyadii dowladda soo lahaadeen oo madaxweynaha waasto inayan dhicin oo toos madaxweynaha ciddii uu la kulmaayo liiska isku qoraayo si aan dadka qabaan looga noqon loo bah aada baan uga xumahay hadduu hortii la kulmana keli kelinimo baahiyeed cabir weyn bay ka sisay waxaan qabaa oo ku dambaabayaa marka hindisihiisii weyn yahay oo aadka u qiimaha badnaa uu doonayo inuu dalkan ku hogaamiyo in xoogaa weeqan iyo nijad inay kaa dhacdo taas waa taa wax qabarka waxaa soo haray aan taaban karo waxaan leeyahay ومرك كواد الدين تنقلنا إن لبقى دو حول نوين عبد وين وخرين ما مولده هو قبل وايل ونوين فوسة أن هدي نوين أن واحد جري أو رؤ جري أو وبابي مجدا وحري أن أجري أو وحيس مجدا هكذا صح صباح واحد قبل كيسي وحن لا يحيي وحيالها أنكر صعبا كرو dadka dareenkooda dhadhankooda aan malaynaya inaan ku kala gedisanna waxaa kamid oo aan aada uga xusaad ilaahay daacadii arrimihii qabaannimada arrimihii qabqablaynta maamulka kanaantiida xoog xoogii degnaansho dadeed iyo maamul ayaa meesha yimid oo dadkii wax caburin ah wax absolute markaa la dhahayo anaa xalay la soo joogay anaa dhammaynaya anaa kasoo dhameynaya anaa layga dhameeya reer hebel baa arrintaas loo hoos tagaa degnaansho movement waxaa kaloo intaa raaca puntland waxaa ka dhacay intii cabdulla joogay caqabada aada u weyn oo intaan joognay maamuladii hore oo joogeen aan soo marin waxaa kamid ah weeraradii tirada badnaa xoogga lahaa oo al-shabaab waxaa kamid ahaa gadoodyo beelood baa kamid ahaa waxaa kamid ahaa kuwii ugu dameeya buuraha markii ay dhacaanin waxyaalaha qaybtooda waxaa maamuladii hore caado lahayn qadqableyn iyo burburin iyo dhaqaale iyo digdig badan iyo xoolo kucunid iyo midna waxa aada cajiiba intii arshan oo puntland soo fursaaday oo aada uga baaxan weyn intaba si qabow oo aan dareenkeeda iyo cid markaa ay ku reebtay dikana dame ama qadqableyn dame ama barakicin ama cid loo eeday iyo cid loo bilmadahan intiiba iyadoo qabow oo si degnaanshaha ayay ku dhamaaday waa ko labo ma yeelan cabdiweli maamulkiisii intuu joogay cid markaa uu gooni u faquuqaayo iyo cidu maamulkiisa dhaweysanaayo ma uu yeelan marka waxaan ugu magac daray maamulkii qaboobaa oo degnaa slowlig ahaa waa laga waxna kalifaya oo ku kalifay isaga qabow uu leeyahay maaha waxyaalo badan markaa hogaamiye tahay oo rabto inaad ummaddaa u qabato haddaa ogtahay ummadda inay raalli kaa tahay amar baa bixinaysaa waxbaa khasbaysaa wax kasta oo qofkaasi dib ma imaanaysa baad fulinaysa waa goorta aad aaminsantahay shacabka inay wax kula wadaan laakiin markaad aragto shacabkii inay u muuqato wiil yar oo reerkooda hadii wax haddii tallaabo laga qaado in ay u garaabayaan waxay ku kalifaysaa marka inaad sida ugu degay aad kula dhaqanto kow qodobkaas aad baan ugu xusaaya qodobka labaad aan ku xusaayaa waxay tahay cabdiweli waxaa nooga muuqata oo jira cid allaale iyo cid biis puntland wax kusoo siyaadinaysa oo mashruuc oo ajnabi ah ama waadi muwaadin ah iyadoo aan liido kale iyo gacansaaqo kale ayaan soo marin in uu si joosa u jeclaystay una jecel yahay inuu joos u fuliyahay masaacibo badan baa jira oo muddada soo jiitabayay sabta halaka kama baahin karo intuba ay u xalimaayeen la waaso iyo ila hadal iyo aniga horta ee afkaro ilaa uu gaaray inuu wix allaale wixii dadka waxu qabanaayo inuu yihahdo toosnimo kooxay dhaqaaq oo dhaqaaji xilliguna hadda weli ku dhaqmaayaan waxaana jira oo dadku badanaaba marka leeyahay muxuusan qaban oo yel cabdilwasad wuxuusan qaban wixii horey kuwii hore qaban waaye ma qaban kuwii horena wixii u qaban waaye maamusoon maaha waa wax shacabka ku xiran oo ilaa shacabku ula yimaadeen doonis dowladnimo aan qabsoomi karin oo maxaa ka mid a in amniga la sugo amniga maxaa lagu sugaa shacabka dowladda taageero hub ahaan ku taageera garab gala garab siiya hubkooda wiilasha qoryaha waxba ka qaada beeraha qoryaha isku laynayaan ka joojiya maalintii ay dhacaan laba kheyrood oo iska duulaan khaaska ka baxa puntland dhexgalkooda ka baxa yani saddex bilood afar bilood baa miisaanadii dhamayd halkhal galaya oo iska yaacaysa lagumana eegan karo marka amnigii iyo dowladnimadii dhaqaaqeedii wixii uu qaban lahaa wax shacabka ku xiran bay tahay shacabka puntlandna habayga ahaata canaan gaara si jamac ah dowladnimo dhab ah oo jamac ah uma aysanaan karta mana jiro caalamka nin intuu yimid isaga oo xilka qabtay oo dowlad ah oo dowladnimo gacanta ku wata inuu dad dowlad ka dhigo ma dhicina shacabkoodu waxa ay doonayaan inuu la jaan qaadaa la wadaa loona gaarsiiya
waayahay buraale marka buraale waa mahadsan tahay markaan ka nimaadno marka dhaliilaha maxaa waxqabad ah oo muuqda maadaama saddex sano xukuumaddiisa ay kasoo wareegatay haatanna loo dabaaldegayo oo ay ku baagan tahay sanad guuradiis saddexdii sano ay kasoo wareegatay marka maxaa la oran karaa waa uu ku talataday waxaa la oran karaa waqabada oo aan yarayn duulimaadadii puntland lagu soo qaaday iyo khilaafaadkii puntland dhexdooda ka dhacay cabdiweli sida degnaanshaha le loogu xaliyo waa ko waxaa kaloo la oran karaa arrintii federaalka oo weliba aan leeyahay cabdiweli waxqabadkiisa aada wax u wiiqay oo dib weyn u dhigay ay ka mid ahay oo dowladda federaalka oo intii puntland u shaqeeyay wax u qaban lahaa waxa ka badan intuu federaalku ku dhex jiray marka waxqabadkeeda waxaan mudnaanta siinaya oo ina aada u xoojinaya in uu soomaaliya u keenay guul aada u weyn oo ah in la helo doorasho daban oo dariiqii kirignimada ahayd loo bedelay in beelo badan iyo qofku uu ku yimaado la barto dooni maanta way u sahlan tahay in berri wan maalmood foos laysu soo doorto waayo waxa dhacday in doorashooyinkii ay dhacaan waxa kaloo wax qabad la guudan oo aada u qoyan badan kale waan joogin wax qaybsigii beelaha wax qaybsigii beelaha sida kuraasi u kala leeyihiin waxa kaloo mudan aqalkii sare sida uu u maareeyey in sharaf puntland ku leh iyo cid markaa beelahaan wax utusinaysa iyo cid leh markaa shayba noolaha waa waa reer baatin waa la xaqirayo sida uu shaxda uu dejiyey oo kadibna uu xorriyadda u siiyey inay baarlamaankaa tagaan nin walba wuxuu ku helo waxqabad aada u weyn doorashada dadban fulinteeda oo soomaaliya u eg maanta doorasho inay ka dhacdo gudaheedii abduri asalkeeda isagaa lahaa waana waxqabad aada u weyn waxaa waxaa kaloo oo aada waxqabad u weeye khilaafaadkii muddo ka dhacdo oo ilaa xad ilaa xad dareero cad iyo yani gardasaar cad oo kalisi kale in gacanta la saaro cabdiweli dulqaadashada ugu yeeshay oo malaba tanaasuf ka gaarayo waa guul waa guul maanta xabadka dhacda iyo kalo corruption dhacaa wax mid ah oo inoogu jira ma ay jirin waxqabad aada weyn waxaa kaloo waxqabad ah oo aan ku tilmaami karaa ilaa xadda qiimeynta shacabka qiimeynta shacabka loo halka aan raacinayo inay dadku u badiyaan waan soo arkayo cabdiweli baan lasoo kulmayo haddaan lasoo kulmay waa ila balmay hadduu ila balmay kadib midama isuma aana aragna war hadda hal hal hal ha ilaawi ma waada waxaa la ilaawi waxa aada la tirto ummad dhan miyaa maamul dhan keli keli wax loogu qaban karaa ummad dhan miyaa keli keli maamul nin kastoo yimaada tuu doonaya haddii loo yeero mau qaybsanaysa maya u qaybsan mayso
waaya markaad isbarbig isbarbardhig aad ku samaysid xukuumadda cabdiweli iyo sidoo kale xukuumaddii ka horeysay ee cabdiraxmaan farole ee dhanka waxqabadka hadday ahaan lahayd kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka hadday ahaan lahayd sarowka qaadista ganacsiga maxay kaga duwan tahay maxaa farqiga udhexeeya labadaas xukuumadood gaar ahaan haddii aad si fiirisid madaxweynaha puntland intuusan xulka qaban wuxa uu ballan qaaday in uu puntland ka hirgelin doono doorashada isheeg doorasho xisbiyada asxaabta badan ha doorashada asxaabta badan marka tiina ma muuqato inay hirgeshay oo guddoomiyihii doorashada waa uu iscasilay sanadkii laba kun iyo lix iyo toban horaantiisii arrimahaas ka war haddii aad fiirisid
wallahi waxaan eeda badan saari lahaa oo ku tuuntoomi lahaa haddii aan isagoo madaxtooyada kursigeeda fadhiyo oo markaa puntland keliya u gacan banaan aan ku ogaan lahay laakiin bal wax bal isweydiinle xilligii uu guddiga commissionka dhisay ilaa iyo xilligan muxuu ku sugnaa cabdin shacabkuna maxay ku sugnaay wuxuu ku sugnaa in federaal wax la yidhaahdo oo maalin walba wixii lagu baloodo la jebinayo uu ka daba tegayo oo maalin walbaaba firaaqadeeda miha hase yeeshee shacabkii diyaar loo yihiin oo waxyaala waxaa jira saxaafadda iyo banaanka ku yara ceeba oo micnihii aan lagu soo badhin karin xaqiiqiyana aan jecla iyadoo dunida soo gudbiyo intee beelood intee qof intee shaksi baa raalli kaara dadka inma koofta dhaco xisbiga laga furo la la la laama rabo waxaan ku raxinaya boqolkiiba sagaashan shacabku waxa uu doonay cid qaban kartaa male haddii aad rabto shacabku waxa uu doonay inaad qabatana waxay noqonaysaa inaad dekano iyo diig iyo dhagar aad ku gasho marka taa iyadaa one man foodka iyo xisbiyadii waxaan u iilayaa dalinkii madaxweyne firaaqaba ma yahay hadda anagu beer ahaan marka aan ka puntland afrisiyaheeda ka boobeyno mas-uul aan ahaa beel hoos isu dhigo cali salaam yani lix bilood baa berowe la fadhiyo lixdaa bilood waa yani dadka ugu koonka badana cabduli sacad baa ku taagan baan lahay يعني ما نشوف واحد ولا لنا يسير غير هبل غير هبل وضع كيسة constitution كي شسبيتي انتاجوا قصوا arrimaha dhaqaalaha ka war dhaqaalaha oo hoos u dhac uu ku yimid puntland sida la sheegayo ganacsatada iyo qaarkood xataa la sheegayo in ay wareegeen oo meelo kale ay ganacsigooda u wareegeen sixir bar zaayid uu jiro doolarkii oo kor u kacay arrimahaas ka wareeda laakiin dhaqaaluhu waa wareegayaa intay keliya maahayne dawladda kuxigta waxay kaa sheegad oo weliba waxaad aada u u eegtaa xilligii degnaanshaha badan ee jilinka shanaad iyo koonfur ay degnaansho badan heshay oo xaaladada soo degtay dadku way laga wareegaya waa soconaya dhulkoodii bay tegaya markaa dhaqaal dhimis waa imaanaysa oo dadka boqolkiiba xataa kuwii puntland joogay qaybtooda markii sidi lixda waxaan anin ku ogaa statistikada puntland dekeda boorka boosaaso bishii afrij wuxuu ahaa lixdan iyo afar dowlad baa imaan jiray iyo sideed markab maanta waxay ganacsatada haysataa hal markab oo shixnan oo intaas bilyan wada oo ay xamal intay ka intay ka dejiyaan ay zero pointy three ay ka helayaan faa'iidaa waayo nabad baa ka jiray populationna waa u jiraa marka madaxweyne cabduuli iyo dhaqaale uu markaas socday oo khaasa albaabada u xiray wax sixid barra uu dalka ku keenay midna ma aysan jirin markaas waa political inaga ah oo maxay ahayd only keliya in la ballaariyo dekada boosaaso oo la keen oo yimaadaan maraakiibta qaara ka qaara isaga goosha oo ay tanka ah labaatanka kun oo tan iyo ah oo wada raashinka ku ku fadhiya zero point seventy-ga in la xelo dekedaa la baraariyo keliya ayay ku xirhay xataa waxaan u iilaa mararka qaarkood ayagu ha qaldanaado airportka way ka mudnay dekeda waayo dekeda boosaaso way ka dhowdahay dekeda berbera marka la yidhahdo khaliijta carab xamar way uga dhowdahay markabka ka soo baxa deked weyn marka boosaas ku taalo waxaa la dhigayaa kiiskiis markaas oo labiyo shan toban dool ku fadhiya wuxuu soo dhigayaa boosaaso halkaasaa dooyo iyo waxa ka qoraya baabuurta gaadiidka laakiin inta waxaan isugu waxaan isugu duubayaa oo duuduub u leeyahay horta waa mara shacab oo yaa ula tegay waa midda labaad firaaqa ma helno waa midda saddexaad dowlad ma keliya laga sugaayo aan dadka ismaamula oon dowlad ahayn admaalilo tacdeel marka yiyo dadka leeyahay waxa madaxweynegaaga hadda cid la dili maayo madaxweyne hadda ma askariga isaga askariga waraagu gacaliyo ilaa xad ilaa xad waxaan u badinayaa hadda igamana hadda aan saarin igamana helin waxa aan ku soo koobay aan leeyahay cabdiyadu wuxuu la yimi niyad uu aaminsanaa shacabka wuxuu u baahan yahay firfirnaan iyo la shaqayn kadibna dembi haygu ahaato xag adduun iyo xaggiisaba cabdiweli in si degdeg ah oo cajiib ah ummadda hadduu arkay buu wuxuu qaatay aragti ah dadkan dowladnimo uma baahna amnigoodana u ilaali ya amnigoodana u ilaali wixii mashruuca u heli karnaa وعبدين عوضة أن يكلموا بصاص وفضيع تذكر عاو قابل أيو هو السبيشال بولتلاي عشان ده بولتلاي أكل مش عدة على سكونستيشن ده أكل مش عدة تركوب ده أكل مش عدة بريك مالن ده كم ملحنا تلا أمان ده أكل مش عدة كهول ولا بتقول عبرة ما ده إيمان في سعي جا قبته كده غفته وشخصي هذا كل شيء ده تقاعد أيو uba dheereed aan oran karaba cabdiweli waktigiisii dhamaa wuxuu ku dhamaystay oo puntland waxay dhistay dooda federaalka haddana puntland waktigeedii iyo horumarkeedii waxaa la haray dooda federaalka buraale oo xasan haykal u warramayey barnaamijku waa caawaye daljir xildhibaan cabdulaahi maxamed cadow oo ka tirsan baarlamanka maamulka dhowaan la dhisay ee hirshabeelle ayaa eedayn kulan u jeediyey madaxweynaha maamulkaas cabdulaahi cusuble haddaba waxa eedayntaasi la xidhiirto ayuu uga warramay xildhibaanku faadumo abuukar bismi illaahi raxmaan raxiim magaciygu waa xildhibaan cabdulaahi maxamed cadow oo ka mid ah xildhibaanada oo mar dhow loo soo qobay inay ka mid noqdaan maamulkii ugu dambeeyey ee hirshabeelle marka hore waxaan salaamayaa raaliha igu marka qaaday haddaan inaan waray filan siiyo wax kalena ma aha somaaliya raadiyo daljir raadiyo aada iyo aad iyo aad ayaan mahaddaas idinkaga celinaya waana salaamayaa soomaali meel walba ay joogto haddaan usoo naqdo tadigayga waxaan kuu sheegayaa ama sheegayaan halkaan ka caddaynayaa in baarlamaanka hirshabelle uu ka kooban yahay sagaashan iyo siddeed xubnood international communitygana ay nagu qasbeen in koontada gabdhaha shan iyo labaatan laga dhigo oo meeshaasi been sagaal iyo toban gabdhood aan weli aan sugeyno aan lasoo buuxin waxaan u malaynaynaa maamul cusub aan nahay oo waxaan kusoo aadnay xilligii kala guurka ah si sharaf la ayaana ayaa waajibaadkeena u gudanay aan aan usoo saarnay aqalkii sare kadibna waxaa la galay aqalkii hoose kadibna madaxweynaha wuxuu oo xaq u ahaa inuu afartan iyo shan cisho kusoo dhiso goliyihiisa wasiirada taas uu ka gaabiyey muddo bilaan ugu darnay bil kadibna waa ka gaabiyey haddana laba bilood aan ugu darnay ee maanta kow iyo labaatan cisho ay taabtay waxaan dhaliilaynaa maadaama aan curdon nahay laakiin soomaaliya ay qaatay federaal federaalkaasna haddi mar walbaba soomaalidu waxay isku qabsataa waxa waaye mar walba xildhibaanada lasoo dooranayo oda dhaqanaa soo dooranayo oda dhaqanka soo doortay ayagana kule xiriir ay wada yeelanayaan madaxweynaha meeshaas kasoo baxayo weli aniga isaga oo wax badan kasoo wada shaqeynay sida maamulkan uu geli lahaa dhibaato fara badan aan kala soo kulannay oo aan ognahay oo soomaalina ay wada ogtahay iyo meeshaan aan kasoo qaadnay meesha aan maanta gaarsiinay inuu madaxweynihiiba ilaabay oo macnaha waajibaadkiisii dastuurigaha ilaabay xamar layska fadhiyo waddanihii waaweyneed ee kala guurkii soomaaliya dhexda ku taray taa hataa naftarkeeda ceeb maaha meesha siyaasada soomaaliya ee u socoto annagu xaq baan u leenahay kitaab jaamacaan u marnay inuu madaxweynaha wadatasha la sameeyo xildhibaanadiisa aad bay u fiicneed waa kallaanahay xamaraa la wada joogaa gobolkii waa laga soo wada tegey abaaraa jiro amni daraa jirto waxaa taa haddana kaaga sii daro inuu madaxweynihii asigoona weli golihii wasiirada sameynin oo tashiinna aan la sameyn xildhibaanadii oo asiga soo doortay inuu magaaladii beledweyne ee caasimada gobolka hiiraan inuu tago uu maamuladii kala bedel ku sameeyo gudoomiyihii hebelka qaad kaliyina busugid qaad mid airboort jooga qaad wixiina ay yihiin wax oo maanta ku salaysan four pointy five ama qabiil ku salaysan taana hadda ay abuurtay jawi siyaasadeed oo aad iyo aad xildhibaanadii ay ugu nahayn waxyaabaha oo madaxweynahan cusub ee hirshabelle cali cabdillah madaxweynaha awoodda dastuuriga ee u taala maamulka ma siinayaa in arrimahaasi uu samo
sideedaba qodobo waxaa jiro ilaa iyo lixdan iyo shan qodob baan leenahay hirshabelle qodobo waxaa jira awoodo ay baarlamaankana uu leeyahay awoodo uu madaxweynaha leeyahayna way jiraan laakiin nin walbaba aqlile waxa weeye sideedaba dastuurka interpretation of waxaa jira of constitutional constitutionka naftarkiisana anagu baarlamaankii dib inuu isugu noqdo oo xeeroosaadi sameeyo oo inta anagu hadda aan akrin karno ama aan aan aan akrin oo aan dhamayno waa jirtay falfadiyihii waa jiray oo annaga aan ka qayb galnay madaxweynaha ilaa iyo hadda hataa nooma imaanin mar alla markuu rabo inuu macnaha xukuumadii loogu kordhiyo hataa warqad caadi ayuu noo soo qorayay intaan anagana waxaan degna maadaama maamulkaan uu ordan yahay ha noqonina gaa maamulka wax ka noqda hadda obstacle in hore loo socdo oo danta weyn la fiiriyo danta weyn oo labada gobol ummadaas ka dhexaysa maanta dhibaatada abaarta iyo amni darada iyo wadadii isku furneen oo doolabsi ilaa iyo dadweyne ay ka- ay kala go-an tahay jooharkan iyo xamarkan oo afar saac loo soconayo meel oo sagaashan kilometra annagoo dhibaatooyinkaas fiirinayna oo dhan iyo dastuurkii aan fiirinayna ayaan waxaan ka rabin madaxweynaha awooddiisa xataa hadduu leeyahay inuu wax bedeli karo waa leeyahay awood waa leeyahay inuu taliyaal magacaabi karo inuu eryi karo laakiin mar walbaba waxaa seeneed wada tashi iyo baarlamaankiisa inuu mar walbaba uu arrintaasi ay ka timaadaa seeneed maaha ee loo arkay inuu nin keligiis wax samaysanayo inuu yahay madaxweynaha ma u yeerteen si baarlamaanka uu u horyimaado oo arrimahaasi dhan ee aad ka cabanaysiin su-aalo uga weydiisaan waxa weeye taa hadda mashaakilka dhacay waxa weeye maalin dhexdaas ilaa labaatan cisho ka hor markuu madaxweynaha inagu xamar joogno xamar rabbi constitutionally maaha in anaga aan kalsad samaysano laba yar uu noo sameeyey ayuu naga asturay inuu macnaha oo laba bilood aan ugu darno sidaas hadan xildhibaanadii mar labaad hadan jidkaan ogaa oo rafka ahaa iyo jowhar in lagu laabtay haddana cod bu waxaa lagu soo siiyey intaasna waxay ahayd in madaxweynaha challenge fiican la siiyo taa markay dhacday kadib ayuu haddana madaxweynaha go-aan wuxuu iska qaatay inuu keligiis balweyne aado oo haddana xildhibaanadii hirshabelle hata uusan wadan oo xildhibaanadii federaalka uu wadanayo marka madaxweynaha hadda waxaa isaga qaldan xildhibaanada federaalka ma wax ka dhexeeyaan mase waxaan waa wada leenahay wax naga wada dhexeeya waa haddii federaal noqotaan dadkii federaalka soo doortay annagaa ah asiga asiga annagaa soo doorani marka inuu xoogaa yar uu uu dhinacaas federaalka uu hadda iskuushiisa dhanba ka noqoto ayaa ayaa loo wada arkayaa waana waana mid muuqato wa marka xildhibaanadiina maxaa idiin qorshaysan idinka
hadda waxaa noo qorshaysan anugu hadda ma rabna waa hadda galmudug ka socdoo kale iyo dexda macnaha dowlada hadda curdano in anaga aan carqalado siyaasadeed aan gelin laakiin in wax la dhiso oo wax la hagaajiyo ay anaga noola doortay intaas aan kitaabka u marnay ma- marka madaxweynaha waxaan rabnaa in alert ku sameyno in meesha rag meesha ka dambeeyaan sagaashan iyo sideed xildhibaan oo hadda maanta kala qabiila oo qabiilka ugu yar oo laba xildhibaan ama laba cod ku leeyahay ayaa meeshii jirto waxaan loo sameeyey waxa waaye in siyaasadda sideedaba uusan noqon inuu qof keliya meeshii ka talayo soomaaliya horey u dijitalay talis soomaaliya horey usoo martay kow iyo labaatan sano oo nin keligii talinayay soomaaliya waxay la burburtay waa cadaalad daro soomaaliya waxay la burburtay waa amni waa nin jeclaysi soomaaliya waxay- waxay la burburtay waa shid bursi marka intaasoo dhan aan rabnaa annaga inaan noqono role model u noqono maadaama aan ordan nahay maamullo horteynay jirayna annagu aan danaheena aan qabsanno oo aanan ku mashquulin howlahan federaalka oo asiga oo maanta xooga gelinaya taa hataa naftarkeeda xaq baan u leenaha meesha u socdo inaan annaga aan ogaano xildhibaan cabdulaahi maxamed cadow oo ka tirsan baarlamanka maamulka hirshabelle oo faadumo abuukar u warramayey maalin ka hor baarlamanka maamulka galmudug shir ay ku yeesheen magaalada cadaado waxay ku sheegeen inay kalsoonidii kala noqdeen madaxweynaha maamulkaas cabdikariin xuseen guuleed balse madaxweynuhu arrintaasi sharci darro ayuu ku tilmaamay waxaana maanta uu madaxweynuhu tegey magaalada cadaado haddaba siyaasi cali maxamuud faarax oo loo yaqaano cali seeko oo ka mid a siyaasiyiinta maamulkaas ayaa waxa uu taageeray go'aanka ay baarlamanku qaateen wuxuuna arrimahaasi uga warramay cabdixakiin xuseen xasan bismillahi raxmaan raxiim adeerde waa mahadsan tahay arrimahaas galmudugna galmudug waa ogtahayo waa mudugii galgudug haatee beelo badan oo ilaa kow iyo toban qabiila waa wax wada dhistay waxa ay wada dhisteenna abaadiyadii loo dhisay afar qodob baa saldhig u ahayd afarta qodobna wax laga qabtay oo hadda tamanin iyo lix bilood oo- oo oo dad maamulka hadda jiraa jiray ma jirto qodobka koowaad wuxuu ahaa dhulkaa galmudug ka talisto far kamida nimankii shabaab baa haysta in la kiciyo oo shaqo laga qabta yahay in la kiciyo iska daaya xaggoodana lama aadin dadkiina hataa xoolihii bay ka xaraaseen maamulka meesha ka jira fadhiidka ee cabdikariin xuseen guuleed hogaamiyaane hataa uu garan waayey hataa inuu utacsiiyey dadkii wax kale iska daayay uu garan waayey kaabayaasha dhaqaalaha kamid ahaa eelborada iyo wadooyinka iyo haddii ay kureen butulaha looma dhaqaaqin dalaan iyo wax daran iyo waxaan loo joogin iyo madaxtooye in laga shaqeeyo madaxtooyadii soomaaliya xamar ku taallay in la dhex fadhiisto xasan sheekh kaabeyn loo noqdo unbay wixii ka badin weydey marka horena wixii meesha ninkan aada jooga loogu qasbay waxaas u ekaayeen dib u heshiisiintii faldhigii u ahayd waama dhaqaaqinoo intii marka hore maqnayd iska daayee tii wada joogtay ee wax wada dhisatay baaba hadda kala tagtay oo kala xidlowday oo hadda adhamey oo hadda waxa weeye cadaada cawidaa kuma gudubto uutamareen uma gudubto balanbal uma gudubto meesha keliya hadda u furana ay tagtaa waxa weeye waa gaalkacyo maamul kale dee in la wada yeesho oo ummadda meeshaa degeniyay ku wada nafciso oo dawladnimo ay dareento ayaa meesha looga yegleelayo inuu ningoolka inta gashto marna xirto marna furto looma dhisin marka dadkii meesha kasoo jeeday ama wax siyaasiyiin ahaa ama waxgarad ahaa ama haddii ilaahay kuuron yahay bulshada qaybaheeda kala duwan ahaa muddaba way qaybayiin oo way yaabanaayeen waxaa meesha kusoo haray baarlamaankii sideetan iyo sagaalka ahaa iyo astaantii magacii baarlamaanki adigna u garansiiyey inuu de waxba usan meesha aysan oolin oo ninkii meesha loo dhiibayna oo madaxtooyadii xamar fadhiyo xafiiska xasan sheikha siyaasadda oo dhex fadhiyo xildhibaano iyo xasan sheikh sidii madaxnimo loogu soo celin lahaa iyo waxaan heri raadintooda uu ku jiro waa waa waa isxilqaameen shalayna iyaga doortay maantana iyaga xil ka qaaday dadka reer midubna aad bay usoo dhaweeyeen meelahooda kala duwan arrinkuna waxa weeye waxa laga filan karaa waxa weeye in uun doorasho kale la qabto oo isagu ama ha kasoo dayn dalo ama ha iska tago dee ceebkiisa meelaha la gamada shaqa wuuba haystaayo hadda shaqo kale u haystaayo madaxtooyadii xasan sheekh oo ka shaqeeyaay dhanka kaleo niga weydiisay oo ah kalfadhigii wuu xiran yahay kalfadhigii wuu dhamaaday xireen xireenkiisii waktigiisi wuu dhamaaday fasli wuu dhamaaday baarlamaanka wakti uu isu laabanayaa la gaaray markii la isu laabtay oo uu ogaaday in mooshin laga keenay baa kan guddoomiyaha baarlamaankana uula hadlo u yihi warqad soo saar isagoo aan goobtii shaqadana joogin xaruntii dowlad goboleedkana joogin oo xamar dhex fadhiyo u yihi warqadaan soo saaro afartan shan shan dib u fasaxay baarlamaanka taasina sharci maahan oo de meesha waxa lagu wada socdo wax laysugu darsadayo wax dadka uga dhexeeyaan waxa weye sharci weeye haddii sharciga laga doodo nin walba maskaxdiisa ku socdana dee nin walba meeshuu shar ka yimid buu tegayaa marka arrimahaasi way dhamaadeen hadda galmudug madaxweyne male lala fulina male baarlamaan bay leedahay galmudug magac iyo astaana way leedahay waxaan ka sugnaa waxa weeye baarlamaanka inay guddi doorasho qabtaan iclaamiyaan waktiga wixii meesha inay hogaamiyaan hawlkahaysoo loo garan karo inay hogaaminayaanna kii horena ay dhaamayaanna inay meesha tagaanoo ay doorashada ay galaanoo galmudugna markaa dib dadkii la isugu raadiyay intaas bay u baahan tahay waayahay cali xamar xamarna xamarna maanta iyo haddii ilaah yidhahdo sharar baa ka dhacaya oo reer galmuduga marka howluhu meelsaan bay marayarade madaxweyne guuleed oo hadlay markii baarlamaanku ay go-aankaasi gaareen wuxuu sheegay in ay siyaasiyiin ka dambeeyaan iyo dad jiritaanka galmudug ka soo horjeeda marka ma kula tahay in arrintaasi ay galmudug khalkhal ku abuuri karto maxay arrintaasi in laga hortago msoo kuma fiicna qalqala yihaa ma jiraan ninka oranaya waa lay dooran karaa laakin layma ridi karo waa isagaa laga rabaa meeshuu ka keenayo daliilka iyo sida ay saa ku noqonayso ninkii la doorto hadduu wax weli waayo xilka waa laga qaadaya siyaasiyiinna way kaa daba shaqaynayaan meesha aada joogtayna u baahan yihiin inay tagaan ama siyaasaddaad isku haysaan oo dee scandalkaaga iyo fashilkaaga iyo banaanka soo dhigayaan marka siyaasiyiin baa iga daba shaqaynaysa wax lagu hadlo maaha ninka saa ku hadlaana waxaa waxaa muuqanaysa inuusan siyaasi ahayn meel aan looga baahnayn oo marka horeba yimid oo corruptionkii iyo mushaarkii iyo dadka soomaaliyeed iyo dhulkii dadka soomaaliyeed laga dhacay lacagtii laga bixiyey baa hewlba iyo awooddii madaxtooyada lagu riixayay baa hewlba lagu door marka waxaasi waa wax iska kutrukteena weeye waayahay maamul meeshaa maamul meeshaa ka jiro ninkaas hadda usii baahnaa oo galmudug isku sii hayn karay ama isu keeni karayna meeshaa kama jiro afar dawladood iyo shan afar maamul iyo shan maamul bay u kala guri doontaa haddii uba isku dayo isaguna gaalkacyo qe- meeshuu ka de- meeshuu ka deganaa unbuu tegi karaa ama u ay tegayaa mooye umalayn maya hadda inuu tacaado tago ama cabidwaaq tago ama balambar tago ama dhuusamareer tago ama eh, harameere tago inuu oranayo madaxweyneana marka waxaas eh, maaragtay laablakaca oo macanjegnimada looma baahne waxaa loo baahan yahay waxa weeye hogaamin
cali haddii arrintaani maxay cawaaqbo keeni ka dhaha ama maxay dhibaato ay ku dhalin ka dhaha dadka galmudug haddiiba uu cabdikariim xuseen guuleed ku adkaysta in aan xilka laga qaadin waxay u keeni kardha oo haba haba yaraa haba yaraatee ee, cabdi- cabdiguraa xuseen guureed dadkaa ka dhiri karaa ma jiraan cabdiguraa xuseen guureed dadkaas ayagaa nahay Ee, shalana iyagaa doortay maantana inuusan halqa- wax qabanayn bay arkeen farayna ka qaadeen ninkanayna dooranayaan ninkaasaan oodaya meesha ama ama gabar bay doonayaan hadeed haday doonaan isaguna madaxtooyada xasan sheikh uu ag- ag fadhiyaayo halkaasuu iska fadhiyayaa haddii xasan sheikh meesha laga baaciyana dee asna ee, meeshuu aadaya isagaa garanaya marka ninkii ee, dee ee, ee, ee, wixii loo dhiibay ilaashan waaya ee, banaankaasuu ka habkaysan doonaa marka wax haba yaraatee galmudug kusoo kordhayo oo dhibiga ma jiraan waayahay shalay markuu ciidan mar shalay shalay markuu ciidamadii ee, adeegsaday ee isku dayay guddoomiyihii meesha joogay in gurigiisa lagu xabiso ee, baarlamaankiina loo diiday inay meeshay ku jirayeen tagaan wixii ka fujiyey ee dhagaxda qaatay ee ka raacdeeyey xeryihiina taga waxay ahaayeen dadweynaha cadaada degan bay ahaayeen aad baan ugu mahad celinaynaa maantana gaalkacyana banaanbaxda ka dhici doona balambal iyo abidwaaq iyo eh, meel walba iyo haddii ilaahay guuruwan yahay cadaadana banaan bax lagu taageerayo baarlamaanka ka dhici doona muqdishona haddaanu ka wadnaa uu ka dhacayaa waxgaradkii baa isu imaanaya ugaasiyadii iyo welba dhistay ee galmudug marka meesha dee dadka waxaa loo waxaa loogu talagalay in horumar la gaarsiiya looguma talagelin in eh, eh, la cunaqabateeyo oo la dhibaateeyo oo la isxudro oo eh, xataa abaaraha ka dhacay ee wadanka hal mooyad meelay geeyeen galmudug ee maamulkeeda cabdikisa gureed uu hoggaamiyo iyo dadkiina baahida u dhimanaya iyo eh, iska daayeen taakulayntii turkigu keenay ee soomaaliya o dhan lasoo gaarsiiyey qaybtii galmudug kasoo gaartay urtu boosaaso laga soo dejiyey baqaar baa lagu shubtay nin shacbay ku shubtay markaasuu ee haddii ilaahay guuroo yahay cabdikariimna ee la og yahay iyo maalinba boqolkiisha oo- oo oo mucaawanadii la iibiyaa cali seeko oo cabdixakiin xuseen xasan u warramayey guddoomiyihii hore ee degmada tawfiiq ee gobolka mudug xaaji maxamuud yuusuf iyo mid ka mida cuqaasha deegaanka oo la yidhaahdo nabadoon cabdulaahi maxamuud nuur ayaa waraysi ay maanta siiyeen raadiyo daljir waxay kaga hadleen in degmadaas ay ka taagan tahay xaalad aad u daran oo dhanka abaarta ah iyagoo maamulka puntlandna sheegay inuu arrintaas ka gaabiyey sidoo kalena codsanaya in gurmad deg deg ah loo fidiyo dadka halkaas ku dhaqan mas-uuliyiintan ayaa u warramay shaafici cabdulqaadir iyo deegaanka haysata ama soomaaliya oo dhan haysata oo ah abaarta soomaaliya oo dhan haysata tawfiiq puntland abaarta soomaaliya meesha ugu daran maanta weeye waan ognahay haddana tawfiiq puntland hal sane uga soo horeysa abaarta Eh, waxaan codsanaynaa anigoo warka soo aroorinaya waxaan codsanaynaa in eh, gurma deg dega oo biyuhu kow ka yihiin la soo gaaro haddii ay tahay ayadaha toonfalka hadday tahay jaaliyadaha eh, reer puntland hadday tahay jaaliyadaha u dhashay deegaanka degmada tawfiiq dhammaan waxaan ka codsanaynaa in ay nala soo gaaraan ummadaas tabaalaysan waxay awood u heli karaan in ilaahayna een aakhiro ugu deeqo een iyagana aakhiro ka abaalmariyo ummaduna si ay maaragtay oo wax ugu qabtaan inay la soo gaaraan waktiga jira awgiis iyo dhaanis deg dega waa codsigaiga koowaad codsigaiga labaadna wuxuu yahay maamulka puntland oo uu madaxweynaha ka yahay madaxweyne cabdiweli cali gaas waa inuu u soo jeestaa dadkiisa shacabka oo si diiran ugu soo jeesto oo hawsha kaleo dhan ay hayaan ay daayaan shacabka inay samsabixiyaan iyadana intaasaan ugu baaqaynaa gudoomiye waad mahadsan tahay deegaan degmadan tawfiiq sidaan la socono waxay ka tirsan tahay gobolka mudug waa bal sharaxaad naga sii degmada tawfiiq iyo deegaanada u dhow dhow oo hadda ku xeeran abaaraha ka jira iyo biyaha laga helaa nooca ay yihiin
horta ilaahay mahadiisa weeye tawfiiq laba ceel oo biyalaha ka odan ka odan oo riigaga oo magaalada biyo way leedahay miyigii baa biyihii la gaadhsiin waayey waxa u sabab noqday dhulku aan wadooyin fiican lahayn iyo dadkii oo gaadiidkii au dhaansan jiray abaartii ugu hormaray oo reerkii saddex si ama afar si lahaa ama rituu haray ama uusan lahaynba ama isa waxba qabanba waxa weeyaan dhibka ka jira waxa weeyaan wax biyaha lagu geeya baa laleeyahay sidaa weeye tawfiiq dad soo usoo hayaamay oo terin waal iyo gobolka gaalkacyo intaba kasoo hayaamay oo geerar u badanna wadankay yimaadeen iyagoo isku wada fadhiisanaya oo haddii la ku ran yahay meel kasta ka yimid oo iskasoo wada fadhiisanaya oo la qaadayo oo tibaha laga weysto oo duuqayo sida arigaas oo kale marka waxa weeyaan dhibka maanta ugu badan waxa weeye waa biyaha weeye waddanka ka jira sidii ummadda loo gaarsiin lahaa
waan gartay gudoomiye dabcan sidaan la socono tawfiiq waxay ka tirsan tahay sidaan horeba uga dhawaajinay gobolka mudug meeqo kilo meeqo kilomitir bay u jirtaa gobolka mudug
waxay u jirtaa laba boqol labaatan iyo shan kilomitir
waan gartay waa dhul sidaan la socono cadduunka ka tirsan bal ka waran gaadiidku asagu sidee buu dhulkaas biyaha u geyn karaa
gaadiidka horta waxaa la waday oo biyodhaamisa waday muddo hal sano iyo bar ku dhow ayuu wuxuu waday adugu hal sano iyo afar bilood hal sano iyo saddex bilood buu waday biyodhaamis wuxuu biyodhaaminaya dhulkeeda coona maalinta ugu ideetay marayaan ninkii au ka xumaadayna wuxuu ku dayactirtuu waaye qofkii soconayana shidaalkii baa dhibaato noqday macnaha lagu sugi lahaa oo xoolaha iyo dadka lagu biyodhaamin lahaa saad og tahay seemada waxaa ka qodan matoor jarimo waxaa ka qodan matoor wadooyinku way xun yihiin dhammaan waddan saxaraa oo waxa weeyaan inta udhaxaysa gaadiidka sugu galaa ay dhib badan tahay oo si leex leexoo adag loo gelinayo weliba hadda waddada isha hore aan soo dhaafnayno hadda yaanba waxaan sugayna waddo dhan oo ilaa
waa mahadsantaha guddoomiye aan kaa dhex gala bal waxaad sharaxaad ka bixisaa dadku ay hadda marka sida ay biyaha ku heleen maadaama abaari dhacday oo ay xoolihii baaba-ayaan dadku sidee bay biyaha ku helaan matooradaas ama celasha ku qodan degmada tawfiiq biyaha qaab caynkee u baxshaan maya ceesha wax biyo dhaamisa oo laga iibshaa gaadiidka dhaaminayaa ma jirto xoolaha macaa lagama iibiyo waa loo furaa keliya baabuurta waxaan isku gurnaa inaan shidaa lagu shubno dadkii qaar baa waxay waxaa soo xarooday qaar baa soo xarooday reerkii ugu horeeyey oo soo xarooday ilaahay khayr ha ka siiye qolo culumaya uu hogaaminayo maxamed yuusuf tey oo barasaarka hore oo gobolka oo meesha isagu dhowr jeedee dhaabis keenay ayaa qaadiray laba qol bay u dhiseen khayr allah ka siiyaan leenahay marka biyaha waxa lagu gaarsiiyaa mar bal sidii wax lagu gaarsiin karo meeshii xooluhu wax ka liqi lahaayeen biyo waa la geyn waayey gaadiidki waa geli waayey dhib bay noqotay marka gaadiidkiina dee ciladaasaa ka jirta haddii la geyn lahaa ma intaas waa la geynayaa waa waa laisku gurmanayaa waa shidaalkaa la bixinayaa qaabkaasaa dadka biyaha ugaarsiina maamulka degmada ma kala hadasheen arrintan marka aad ka cabanaysaan oo shidaalka ah inay iyagu kaafiyaan oo ay bixiyaan shidaalka soo ma ahayn gudoomiyaha degmadu saddex jeer buu wuxuu iskaga daba khilaabtay gobolka meesha la yihahda garoowe gaalkacyo hadda wuu joogaa cabashada meel walba waa geeyey maaha gudoomiyuhu wuxuu heli karay horey bay u tageen wuxuu ummadda ka raadin lahaama maamulku ka raadin lahaana weli hadda maamulka waxba kama hayno anagu adin baan ugu noqotay haddeer waxaan ka hayno maamulka cabdiweli maxamed cali gaasa oo madaxda ka yahay haddaana degmada abaarta wax qayba uu nagala qaatay inaga ma jirto laakiin waxaan leenahay ummadiisa ha usoo jeesto au madaxda u yahay maamulka xaaji maxamuud yuusuf iyo cabdulaahi maxamuud nuur oo u warramayey shaafici cabdulqaadir warsame barnaamijka caawa iyo daljirna khiyaarey waa naga intaas anigoo tolmaanayaa barnaamijka ka soo jeedinaya istuudiyaha daljir ee magaalada boosaaso dhammaan xarumaha raadiyo daljir iyo bogga internetkana waad nagala socoteen intaan barnaamijkan lamida ku kulmayno nabaday